bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal waa afar iyo tobanka abril sanadka laba kun saddex iyo toban dhegeystayaal kusoo dhowaada warka reediyo wardeer waddan ugu yaraan inta la ogaaday waxaa dhintay toban ruux iyadoo ay dhaawacmeen tiro kale kadib markii kooxo hubaysan ay weerar qorshaysani ku qaadeen saaka xarunta maxkamadda gobolka banaadir oo dacwad dhegaysi ay ka soctay kooxdan qoryaha fudud iyo walxaaq qarxa ku hubaysnaa ayaa dad goobjoogayaal ahi u sheegeen warbaahinta in ay laayeen qaar ka mid ah ilaalada xarunta markii weeraro ismiidaaminayo kuwa toosa hebaya ay kala hortegeen kooxdaasi ciidamada halkaa joogay inkastoo shabaab ay si rasmi u sheegin in weerarkaas ayaa haddana mareegtooyin ku hadlaa afkooda waxay baahiyeen in maleeshiyaadka shabaab ay weerarkaasi fuliyeen wararka ayaa sidoo kale sheegaya in kooxdaasi oo tiro ahaan aada u fara badnaa ay gudaha u galeen xarunta kuwaas oo laayay qaar ka mid a shaqaalihii goobta joogay qaarkood iyo wixii meeshay ku arkeen intuba waxay la wareegeen dhismihii xarunta oo dabaqa sare ee xarunta iyo qaybta hooseba halkaas oo ay ka dhigteen dhabaadyo ay kugula dagaalamayeen ciidamo dowladda soomaaliya ka tirsan oo goobtaasi gaaray si ay shabaab gacanta uga bixiyaan xarunta dhismaha maxkamadda gobolka banaadir markii goobta ay soo gaareen ciidamo kale oo gurmad ah ayaa waxaa haddana iridka hore ee maxkamadda ka qarxay gaari walxaa qarxa laga soo buuxiyey kaasoo sababay dhismaha dhimashada askar kale oo dowladda soomaaliya ka tirsan ma jiran saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda soomaaliya oo arrimahan si toosa ilaayo hadda uga hadlay sarkaalse diiday in magaciisa la sheego ayaa waxa uu sheegay in ciidamada loo yaqaan alfa group uu si gaar ahaan u tababaranay gudaha maxkamadda u galeen goor dambe kuwaasoo goobta maxkamadda muddo iska cabin ay kala kulmeen maleeshiyaadka al-shabaab ee halkaasi qabsaday wararka qaar ee aan la xaqiijinin ayaa sheegaya in goobta markuu weerarkaasi ka dhacayay uu joogay guddoomiyihii maxkamadda gobolka banaadir guddoomiyihii maxkamadda sare ee dalka soomaaliya mudane caydiid ilkaxanar kaasoo ilaayo haddaan la xaqiijinin nolol ama geeli wixii warar ay kusoo kordha dhegaystayaal dhacdadaas waan idiin soo gudbin doonaa magaalada muqdishona waxaa maanta dib ugu noqday madaxweynaha jamhuuriyadda federaaliga soomaaliya mudane xasan sheekh maxmuud yobdu hogaaminayo kadib markii magaalada ankara ee dalka turkiga ay heshiisyo kula soo gaareen maamulka somalilan sidoo kale ra-isul wasaaraha soomaaliya cabdi faarax shaduun saacid oo booqasho ku kala bixinayay dalalka ciidamada ka jooga gudaha dalka soomaaliya ayaa isna gudaha dalka soomaaliya dib ugu soo laabtay maxamed nuur amiin ayaa warbixinta soo diray
wafdi uu hogaaminaya madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya ayaa maanta dalka dib ugu soo laabtay ka gadaal markii ay magaalada ankara kaga soo qayb galeen wadahadallo u socday soomaaliya iyo somalilan wadahadallada magaalada ankara habeenkii xalay ah kusoo gabagaboobay oo laga soo saaray warmartiyeeda waxaana wafdigu uu hogaaminayey madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya kusoo dhoweeyey gegada diyaaradaha ee aadan cadda international airport gudoomiyaha baarlamaanka soomaaliya maxamed sheekh cismaan jawaari kusimaha ra-iisul wasaaraha ahna wasiirka garsoorka iyo cadaaladda soomaaliya mudane cabdulaahi abye nuur soo laabashada madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya ayaa waxaa saxaafadda ugu warbixiyey wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga qaranka soomaaliya cabdixakiin xuseen guuleed oo ka mid ahaa wafdiga madaxweyne xasan sheekh maxamuud ee saaka dalka dib ugu soo laabtay waxauna wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga qaranka soomaaliya sheegay inay waxyaabo badan isla soo afgarteen maamulka somalilan iyo dowladda dhexe ee soomaaliya dhowaana lasii dardargeli doono wadahadallada u dhexeeya maamulka somalilan iyo dowladda federaalk ee soomaaliya dhanka kale ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda soomaaliya cabdi faarax shirdoon ayaa maantaasina dalka dib ugu soo laabtay ka gadaal safarro uu ku tagay dalalka deriska ah ee ciidamada ay ka joogaan dalka soomaaliya ra-iisul wasaaraha ayaa dalalkii u tagay waxaa ka mid ahaa jabuuti etoobiya uganda iyo sidoo kale ugu dambeyntai waddanka burundi halkaasi uu kulamana kula soo yeeshay madaxda dalalkii uu tegay ra-iisul wasaare cabdi faarax shirdoon saacid ayaana dalalkaasi waxa uu kala hadlay sida ugu macquulsan ee loo caawi karo dowladda soomaaliyeed oo haatan cagaheed isku taagaysa waxaana inta badan u ballanqaadeen wadamada u tagay ra-iisul wasaaraha soomaaliya in soomaaliya laga gacan siin doono dhan walba inkastoo dowladda jabuuti ay ugu yaboohday dowladda soomaaliya saanad militari taasoona la filaya dhowaan inay soo gaarto gudaha dalka soomaaliya waxaana looga fadhiyaa wadamada kale ayagana sidoo kale inay la yimaadaan waxqabad muuqda oo ay u muujinayaan dowladda federaalk ee soomaaliya oo haatan ka baxday kumeel gaarkii inkastoo soomaaliya muddo laba iyo labaatan sana aysan ka jirin dowlad rasmi ah marka laga reebo dowlado kumeel gaara oo dalka soomaaliya soo maray ee haddana waxay beesha caalamka dadaal ugu jiraan sidii ay mar kale gacan usii lahaayeen dadka soomaaliyeed si ay uga baxaan burburka iyo dhibaatada soo wajahay muddada laba iyo labaatanka sana ah maxamed nuur wardhe redio muqdisho
warkaasi aad ka dhegeysanaysan dhegeystayaal waa radio wardeel golaha deegaanka magaalada hargeysa ayaa saaka doortay guddoomiyaha golaha deegaanka ee hargeysa oo u noqon doona halkaas kadib markii uu dhintay yuusuf farsano saciid duqii magaalada hargeysa kala hore kalfadhigan oo aan caadi ahayn ayay goluhu ku yeesheen magaalada hargeysa kuwaas oo duqa magaalada hargeysa u doortay inuu noqdo cabdiraxmaan maxamuud ciidi afar iyo labaatan ka mid a shan iyo labaatanka xubno ee xildhibaanada golaha deegaanka ee magaalada hargeysa ayaa waxa ay cod ku doorteen cabdiraxmaan maxamuud ciidiid inuu noqdo duqa magaalada hargeysa kaas oo arrinkaas la soo dhoweeyey wasiirka arrimaha gudaha ee maamulka somalilan maxamed nuur caraal duur ayaa soo dhoweeyey doorashada cusub ee hargeysa ka dhacday allah u naxariistay duqii hore ee magaalada hargeysa ayaa xanuun la soo dirsay aawadeed waxa uu dhowaantan ugu geeriyooday cisbitaal ku yaalla waddanka sudaga imaaraadka carabta warkii waad ka dhegaysanayseen radio warreer kheerta qiimaha qadarinta inaga mudan waa naga